waa la xidhisay galabta saddexda galabnimo de markaa xanuun baa hayay muddoba in badan buu imka jiifay alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin galab subeedii saacadiisii noqotay marka saddexdii buu ku hayay galabnimo in badan buu bukeeyey dhaxan baa ku dhacday hore waa la ogaa in badan buu jiifay dhakhtarka weynaa hargeysa kabacdi uu ka baxay isagoo dawadiisa fiican dhamaystiran london buu tegey mudduu ku maqnaa wuu soo laabtay xanuunkii baa kusoo laabtay haddana xanuunku mooganta noloshiisii kale maxaa nooga sheegi kartaa xaas iyo caruur inta uu ka tegay noloshiisi kale waxaan idinka sheegi karaa dee wuxuu bilaabay fanka afar iyo siddeetankii baan anigu maqlay maxayd isagoo nin niman dhalinyaraa la soo socdo kabanka iyo waxaa ka balbasa adigu laakiin lix iyo siddeetankii baan malaha albankii ugu horreeyey oo kabana uu soo saaray xilligaa waxaanu dee joognay oon ku dhalanay labadayda ergaawo intii ka dambeysay wuxuu tegay bari mudduu ku maqnaa kabacdi hargeysuu yimid intii ka dambeysay waktigaan hargeysu ku noolaa bal xilliga uu dhashay iyo haddaa wax nooga sheegi karto taariikhda la hayo wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo sagaal maxaa yidhi lixdan iyo sagaalki xilligaas ahayd dhashay muxuu ifka kaga tegay caruur iyo xaas wuxuu ka tegay haa tegay shan caruura saddex wiil iyo laba hablood imise jir baa u weyn imise jir baa u yar caruurta waxaa u weyn adigu ilaa toban lix iyo toban jir waxa u yar mid laba sano jira hadda maxaa lagu xusuusan maxaa lagu xusuusan karaa baad isleedahay qudhaada fernaan baa tahay cabirka aad siin lahayd ama qiyaastaad ka bixin lahayd intee bay la eg tahay
wallahi marka xaqiiqa laga hadlo dee horta caashay waa adog tahay o waxana muddo badan buu marxalado badan buu soo maraa fankuna wax maaha dhow wey waa wax runtii waa aada u dheer weeye anigu intaan ka xasuusan karo runtii horta nin aada u cod wanaagsan kabanka tunta laxamada sameeya dadkuna aada u jecelin hesiisa buu ahaa dadkuna runtii inta badan aada loo xiiseeyo heeso badan oo uu leeyahay oo maxay ahayde ay dadku alseeyaan ama saada jeer dhalinyaradu ay maxay ka dhigtaan ba hal qof gudaa jiray bashaaradii nafteeda baa ugu dambeysay heesiisa intii maxay ahayde albalinii hore uu qabtay heelalaas qoray baa jirtay heeso badan buu lahay dadku runtii aada u xasuusan karaan runtiina aada loo jeclaa markaa nin runtii fankiisa run run ahaan marka maxaa ka hadalo waktiyadii dambe intii haysiisay nin ugu wuxuu ahaa ugu cod fiican buu ahaa ma jireen kooxo uu ka tirsanaa uu kusoo caan baxay oo fankiisii uu kasoo bilaabay wallahi saan qiyaasayo horta markii uu beri joogay waxaa lagu yiri koox baa jirtay oo ku jiri jiray waa beri la yidhaahdo anigu laakiin ma ma ma anu lamaan kulmin waktigaa intii ka dambeysay laakiin mar dee harge intuu yimid somaliland iyo hargeysa wuxuu ka mid noqday militariga oo wuxuu ku jiray koox militarigu leeyahay kadibna wuxuu iminka ku dambeeyey oo muddo dhawaan ka tegay asluubta koox maxay booliska asluubta qaybta asluubta ah laakiin koox kale uu toos ugu biiray ma garanayo aan kuu sheego laba kooxdaas kamid ah